بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم aada iyo aada iyo aada baan ugu faraxsannahay mashruucan aada u fiican oo runtii ummadda u adeegi jiray in badan oo kadibna hadda mar kastaba cadowga uu fasaadinayay in maanta la makansado in la furo aada iyo aada baan aan ilaahayna ugu mahadinaynaa ummadda soomaaliyeed oo makanisayna aada iyo aad bay umahadsan yihiin kolleyba ummadatan waxyaalaha lagula dirirahayo lagala dirirayo waxaa kamid a baddaas meel walba dekeda dabiiciga iska noqon karta oo meeshay rabaan ay kala soo degi karaan iyo waxay rabaan ay ka heli karaan oo malaygooda iyo khayraadkooda ay kasoo jilaabanayaan oo baahidooda iska yaraan karto haddii faraha laga qaado oo waxa dhan oo nala kala diriraayo taasaa kamid a waxaa kaloona lagala dirirahayaa ummad runtii noolaan karta iyagoo aan xataa dawlad lahayn isna maamuli karta waa waxyaalahana lagala diriraya kamid tahay waxyaalahana lagala diriraya waxaa kamid ah ummaddu in ay isdhisi karaan oo mashaariic iyo ay dhisan karaan ayada lafteeda waxyaalahana lagala diriraya ayay kamid tahay daa'iman la rabo in aan gacantooda aan u baahano marka waxyaalaha hadda wadekadii iyo airboorkii asalka ahaa oo magaalo madaxda ilaa hadda maarata ummadda loogu dhibahayo oo wixii kasoo baxana ummadii lagu dilayo waxyaalaha maaragtay ujeedada ka dambaysa inay tahay ummaddaasi inay hadiyo jeer gacan cadow ay ku jirto weeye marka dadka doonaya inay cadowga gacantooda ka bixiyaan ummaddana waata lala dirirhayaa oo maalin walba mashruuc lagu furahayo wy marka aada iyo aad baan maaragtay aan arrintaas aan usoo dhaweyneynaa kolleyba ragga ganacsatada ah iyo dadka hawlahaas ay khusayso ayadana waxaa laga rabaa inay ummadda xaqooda u oofiyaan oo sida ugu habboon ay maaragtay uga soo qayb galaan sida ugu habboonna ay ku bixiyaan waxa ay iyagu maaragtay haystaan si ummadda loogu adeego dadka ka shaqeeyey oo meeshan ka shaqeeyeyna aada iyo aad baan ugu mahadinaynaa ee dad ka soo qayb galay kolleyba ummadda tan waxyaalaha laga rabo meesha tan waxaa kamid a in ay ka fududaato canshuuraadka cadowga uu ku farad yeelahayo inay ka fududaato weliba aan ayaga waxba loogu qabanaynin waxba loogu qabanaynin marka wax fudud ayaguna ay ka faa'iidaystaan ayaa laga rabaa meeshan inay kasoo baxaan runtiina aada iyo aad baan raggii hore markii hore ka shaqeeyey in labadaba la furana waxa weeyaan haddee waa waa dadaaleen dadaalkoodiina waxa weeyaan allah ka ajabsiiyo rag baa aada iyo aada uga qayb galay waa wanaajiyeyna waxaa runtii hadda ka hor aanan marin jidkaas ay maaragtay caliyaalo ay ku xidheen oo aada maanta aan soo qaaday runtii aada iyo aad baan maaragtay aan ugu bogay marka macnaha waxa weeyaan ummadda inay wax qabsan karto ayaa meesha ka muuqata wax qabsigaasna ayaa wey wax lagala dirirahaya marka aada baan u rajaynaynaa insha allahu tacaala arrintaasi inay soo baxdo waxaan kaloo rabay meeshaan inaan uga faa'iidaysto meelahaas adyaantan dagaaladu ka dhacahayeen dagaaladaas oo jubbooyinka iyo runtii oo dhowr goorna aan ka hadalay aada baan uga xunnahay waxyaalahaas dagaaladaas dadka aan mudnayn dad aan mudnayn inay dagaalamaan dagaalkoodaas aada baan uga xunnahay waxaanan runtii aada iyo aad aan weliba aan aan rabnaa in dagaalkaas inuu joogsado wixii qalada oo jirayna in ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa lagu xaliyo waana isku ogeyn waa ku ballanay walaalaha shabaabka waa ku ballanay in lagu xaliyo kitaabka ilaahay wixii meeshaas ah wax ka weynaan rabnaa inaan qabano wax ka weynaan rabnaa inaan ummadda usoo xasilino marka ummaddii haddii maalin walba wax ayagii qalbi xumeeya cadowgii ka sokow ummaddeedii maalin walba ay ka yimaadaan oo wixii labaatan sano soo socday oo heshiis la-aanta ahaa oo bahalkii islaynta ahaa haddana in wadaadadoo rajo laga qabay hadda maanta ay ka bilaabatana aada iyo aad baan uga xunnahay kiiskaasuna wax aan cadowga ahayn u faa'iideyn maayo oo waxa weeya dadkaas rajada laga qabay haddii ayaga isku dhacaan sidii afghanistan oo kaleeto markii ay ruushkii bixiyeen inay ayagii isku laabteen markaa ay meeshii ayagiina waxba waayeen cadowgiina ka faa'iidaystay marka sidii oo kale haddii aan la rabin inay dhacdo arrintaas aan aad aad iyo aad aan maarata waxaan u leenahay hala joojiyo waxa asbaabihiisa iyo wixii keenay iyo wixii ka dhashay intabana in kitaabka ilaahay loo bandhigo ayaan rabnaa dadku hadday kitaabka ilaahay ku kala bixi waayaan hadda cid kaleo ku kala bixinayaan ma jirto waxay u dhammaanaysaa inay waxay un hawadooda ayagu say jecel yihiin oo ay rabaan uun inay socoto taasna ilaahay wuxuu leeyahay walaw itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu walard marka aada baan arrintaas aan maaragtay aan uga hadlaynaa una leenahay hala joojiyo wixii ka dhashay iyo wixii kalena ha lagu xaliyo kitaabka ilaahay arrintaas aad iyo aad baan ugu celcelinaynaa aad baan ugu celcelinaynaa weliba haddeed waxaan aad walaalaha shabaabka aan aan yaraha aan dareemaynaa sidii ninkii carabka ahaa uu yidhi wadulmu dawi lqurba ashaddu mudaadatan cala almar'i min waqci alxusaami almuhanadi yani yani ninka qofka qaraabadaada ahi dulmiga uu ku dulminaya waa ka xanuun badan yahay seef af badan oo hindiya in lagula dhaco garaaceeda waa ka dhib badan yahay marka taas oo kale runtii marka wax keenayo dadkii muslimiinta ahaa oo mujaahidiinta ahaa in hadda bahalkii maxay ahayd xuduudda kenya ay maaragtay bahalkii maxaa lagu sii eriyado wax keeni kara anna kuma garanayno meeshaas yaala waxaan dareemaynaa aada iyo aad arrintaas in waantoon aada iyo aada u weyn iyo usoo noqosho kitaabka ilaahay oo aada iyo aada u weyn in lagu dhameeyo ayaan aada iyo aada u codsanaynaa marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo dhowdhoweynaynaa wixii khaladana ilaahay naga cafiyo wixii sawaabana ilaahay na waafajiyaan ku mahadinaynaa idinka raggiina qoraxda isugu yimid oo arrintaas u yimid oo inay faafiyaan u yimidna aada baan ugu mahadinaynaa soorna waa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu wamasay waa mahadsan yaha sheekh xasan daahir aweys runtii hadde waa ujeedaan qoraxda aad taagan tihiin iyo goobta mutawaadica oo aan joogno laakiin goobtaanu iyadoo mutawaadica ayay waxay leedahay sharaf iyo karaamo ay leedahay marka meel eerboor aada u dhisan iyo deked aada u dhisan oo aadan wax karaamo iyo sharaf wadaninimo ama maaragtay mid diin iyo ama mid maaragtay insaaninimo aadan ku haysan waxaan leenaha midaan oo sharafta maaragtay iyo xorriyadda oo aan xorriyad ugu naha dalkeenii iyo diinteenii iyo dadnimadeenii runtii waxay ka qiimo badan tahay meelo aada maaragtay uhar wanaagsan ama eerboorro aada u qurax badan waa mahadsantihiin taas haddaan ka gudbo waxaa nala fadhiya guddoomiyaha deegaanka ceelmacaan oo loo magacaabay xisbiga ugu magacaabay deegaankan waxaana la yidhaahdaa yuusuf aadan cabdikariim yuusuf aadan cabdikariim waa guddoomiyaha deegaanka ceelmacaan dhammaan mantiqadan oo dhan maaragtay uu guddoomiye u yahay wixii wareysiga ahs waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wax su-aalana
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rajeynayaa kulley anigu hadda war badan oo hadda aan saxaafadda siima hayo keliya waxaan codsanayaa mataqaanaa ii sheeg aan ilahay ka baryayaa mas-uuliyadda deegaankan ee hadda mataqaanaa ii sheeg aniga lii dhiibay in ilaahay mataqaanaa igu kaalmeeyo waayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allahu rabb alcaalamiin bini aadamka waxba ma dooni karo wuxuu ilaahay la doona mooyi marka xilkaas adag ee mas-uuliyadda ee maanta mataqaanaa isheeg lii dhiibahayo inuu rabbiga igu kaalmeeyaan mataqaanaa insha allah weydiisanaya marka intaa ubaan rabbi ka codsanaya insha allahu tacaala